bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة وaلsلاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma wfiqna min alأqwali واlأcmaali lima تuxibh وtarضى waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo tobnaad ee suuraة الnaxli allah waxa u ihi subxaanه yowma taأti kulu nafsi tujaadilu can nafsiha watuwafaa kulu nafsi ma camilat wahum laa yudlamuun allah waxa u ihi jala jalaaluh yowma taأti wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin xasuuso dadkana xasuusi maalintaasoo taatii ay imanayso kullu nafsin naf waliba ay imanayso tujaadilu xaal ay ka doodayso can nafsihaa nafteeda ay ka doodayso oo tu kale aanay ka doodayn oo watuwafaa loo dhammaystirayo kullu nafsin naf walbana loo wafaynayo maa camilat ay jazaa'a maa camilat waxay camal fashay abaalkeedii loo dhammaystirayo walxaalna loo dhammaystirayo hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn waxaa damiirka jamaca nafsada loogu celiyey cumuumka ku jira kullu kullu nafsin waayo waxay caam yeelaysaa jamiica alanfus alla waxa u ihi wadaraba allaah ilaahay waxa uu ka yeelay qaryatan magaalo maalan tusaale ayuu ka yeelay oo daraba macna tasyiir marka laga macneeyo laba mafcuul bay qaadanaysaa marka mafcuulka hore waa qaryatan mafcuulka labaadna waa maalan waxaana loo soo kala hormariyey si waxa weeyaan mawsuufka qaryatan iyo sifadeeda aan loo kala faslin ayaa xagga dambe loo mariyey iyadoo mafcuul lwal ah alla waxa uu ihi wadaraba allaahu alla wuxuu ka yeelay qaryatan magaalo alla wuxuu ka yeelay maalan tusaale ayuu ka yeelay magaaladaasoo kaanad ahaatay hiya qaryadu aaminatan mid aamin oo nabadgelyo ah taasoo mudma'innatan xasiloon qaryadaasoo yaatiiha uu imanayo risquhaa risiqeedu uu u yimaado ragadan isagoo waasacoo ballaadhan min kulli makaanin meel walbana uuga yimaado oo fa kafarad dabeed ay ka gaalowday qaryadaasi biancumillaah ilaahay nicmooyinkiisii ay ka gaalowday oo fa adaaqaha allaahu dabeed ilaahay waxa uu dhadhansiiyey magaaladaas libaasa aljuuci gaajada dharkeedii iyo waalkhawfi cabsida dharkeedii bimaa kaanuu yasnacuuna bisababi maa shay sababtii ayaa lagu dhadhansiiyey huga gaajada iyo cabsida shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna kuwa sameeya yacnii dembigay samaynayeen sababtiisa ayaa lagu dhadhansiiyey labiskii gaajada iyo cabsida walaqad jaaahum rasuulu minhum fakadabuuh wallaahi laqad jaaahum waxa u yimid rasuulun rasuul baa u yimid rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid ah oo jinsigooda ah oy garanayaan fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen rasuulkii fa akhadahum dabeed waxa qabtay alcadaabu cadaabkii ayaa qabtay walxaal hum iyagu daalimuun ay daalimiin yihiin alla waxa u ihi fakuluu haddaba cuna mimaa rasaqakum allah ilaahay wuxuu idinku arsaaqay wax ka mida cuna xalaalan xaal uu yahay xalaal kaa alla idinku arsaaqay xalaashaasoo tayiban wanaagsan oo washkuruu shukri naqa oo mahadiya alleh nicmat allaah ilaahay nicmadiisa ku shukriya oo allaha idin siiye ku mahadiya in kuntum haddii aad ahaateen iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabudaya innamaa xarama waxa uu xarimay uun rabbi calaykum korkiinna uu ka xarimay almaytata bakhtigii iyo waddama dhiiggii iyo walaxma alkhinsiiri doofaarka hilibkiisii iyo wamaakii uhillo loogu dhawaaqay ligayri illaahi alla cid aan ahayn bihi maaga macnaha kii loogu dhawaaqay ee lagu gowracay alla waxaan ahayn magaciisa faman idura haddaba qofka loo dhibaato geliyo ee dan iyo daruura u qabato waxyaabaha la xarimay hadday bakti tahay hadday dhiig tahay hadday doofaar tahay muxaramaadkaas qofka nafi u qabato hayra baaqin isaga oon waxa weeyaan gardaroonayn oon dulmi iyo dowdarro samaynayn walaa caadin oo aan xadgudbayna yacnii isagoon dulmi iyo gardarrona samaynayn xadgudubna aan samaynayn qofka loo dhibaato geliyo xaaraantaasee nafi u qabato fa inna allaaha alle ghafuurun kii u dembi dhaafis badan weeye u dhaafaya raxiimun ee u naxariis badan oo waxa ay naftu u qabatay inuu naftiisa ku badbaadiyo waa loo banneeyey oo ku dembaabi maayo waa laga dhaafayaa alla waxau idhi walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalu wahada xaraam walaa taquuluu ha odhannina limaa tasifu alsinatukum limaa ay liajli maa shay dartii ha u odhannina kaasoo tasifu ay tilmaamayso alsinatukum carabadiinnu alkadiba been ha odhannina yacnii carabadiinnu waxa ay tilmaamayaan darteed been ha ugu hadlina ka bedel kadibka haadaa xalaalun ha odhannina waa maquululqowlkiie haadaakani xalaalun xalaal weeye wahaadaa xaraamun kanna waa xaaraan macnaha carabadiinnu beenta ay sifaynayaan darteed ha u odhannina kanna waa xalaal kanna waa xaaraan idinkoon daliil sunno ama kitaab ka ahaaday aanu hayn ama waxaad tidhaahdaa maada masderiye ka dhig ficilka ka dambeeyana masder ka dhalaali marka waxaad tidhaahdaa waana sida jalaaluddiin marayo waxa weeyaan asuyuutie waxaad tidhaha walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum walaa taquuluu ha odhannina limaa tasifu alsinatukum alkadiba ay liwasfi alsinatikum alkadiba carabadiinnu tilmaanta ay tilmaamayaan beenta darteed ha u odhannina haadaakani xalaalun xalaal weeyi wa haadaakanna xaraamun xaaraan weeyi oo maquululqowlka laynoo diidaya ha odhannina waxa weeyi haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun in ashyaadii waxna la xalaaleeyo waxna la xarimo been mooyaane bayaan ama daliil iyadoon loo hayn beenta ay carabkoodu tilmaamayso mooyaane litaftaruu si aada ugu abuurataan cala allaahi alla korkiisa alkadiba been si aada ugu abuurataan waayo ina aladiina kuwa yaftaruuna ku abuurta cala allaahi alla korkiisa alkadiba beenta kuwa ilaahay korkiisa ku been abuurtaa laa yuflixuuna ma liibaanaan oo liibaani maayaan mataacun qaliilun ay lahum fi dunyaa adduunyo waxay ku leeyihiin usoo qadaro khabarkoo muqadam ah mataacun raaxa bay ku leeyihiin raaxadaasoo qaliilun yar walahum aakhirana waxay ku leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya ayay aakhirana ku leeyihiin alla waxau idhi wacala aladiina kuwii korkooda haaduu yahuudoobayna xaramnaa waxaanu ka xaaraantinimaynay maa kii qasasnaa aanu kaaga sheekaynay calayka adiga nebi allow min qablu hore hore waxaanu kuugu sheegnay ayaa kuwii yahuudeed ee dulmiga falayna aanu ka xarimnay wamaa dalamnaahum maanaan dulmiin kuwaa yahuudeed waxyaabaha laga xarimay kumaanaan dulmiin xaaraantinimaynta waxyaabaha aanu ka xaaraantinimaynay walaakiin ha yeeshee kaanuu iyagaa ahaaday anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulminaya annaku maanaan dulmiine iyagaa naftooda dulmiyey oo dulmi iyo dembi ay galeen dartii ayaannu uga xarimnay waxyaabo markii hore xalaal u ahaa haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay awalan altadkiiru biyowmi alqiyaama xasuusin layna xasuusiyey maalinta dambe qiyaamaha ee layse soo celin doono arrinkeeda ayaa layna xasuusiyey si aynu ugu diyaar garowno oo alla waxa uu yidhi yowma taأtii kulu nafsi tujaadilu can nafsiha watuwafaa kulu nafsi maa camilat wahum laa yudlamuun nebi moxamedow waxaad xasuusataa dadkana aada xasuusisaa maalintaas ay waxa weeye naf walba nafteeda uun ay ka doodayso tu kale aanay xasuusanayn waayo maalintaas kurbada iyo dhibaatada taallo darteed ayaa naf walba waxay ilowsiisay wixii kaloo dhan teedii mooyaane naf walba teeda uunbay maalintaa u dacweysaay oo u doodaysaa oo bani aadamka kuwaad ugu jeclayd maalintaa waad ka cararaysaa waayo dee naftaadaad u baqaysa yowma yafiru lmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yuqniih allah waxa uu yidhi waxaad xustaa dadkana xasuusisaa nebi allow maalinta ruuxu uu ka cararaayo waa qiyaamada eh walaalkii hooyadii iyo aabbihii ooridiis iyo ubadkiisii waa dadkii dadka ugu dhowaa ee ugu jeclaa waa kuwa adduunyada naf iyo maalba u huraya uu ku bixinayey kuwii ayaa maalintaa qiyaame meel markuu ka arko uu waxa weeyaan ka dhuumanaya uu ka cararaya xaq bay kuu sheegan cabsi uu ka cabsanayo darteed daalika alyowm waa maalin waxa weeyaan caruurtu ay ciroobayaan kurbada iyo dhibka taalle darteed yawadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniihi wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiih waman fi lardi jamiican huma yunjiih alla waxa uu yidhi maalinkaas dembiilihii wuxuu jeclaanayaa inuu cadaabka maalintaa taagan iskaga furfuro inamadiisii inamaduu ku indha kuulanayey ku indha doogsanaya golayaasha uu la imanayay uu ku faani jiray ayuu maalintaa tamaniyayaa inuu cadaabka iskaga furto isagu uu badbaado iyagana la naaro oo cadaabka ay galaan wa saaxibatihi wa akhiih ooridiisii iyo walaaladii ayuu jeclaanayaa inuu isku furto wa fasiilatihi alatii tu'wiih qaraabadiisii soo dhoweynaysa dhibaata markay ku dhacdo ayuu maalintaa jeclaanayaa inuu xagga cadaabka iska mariyo si uu isagu u badbaado iyaguna u halaagsamaan waxaasoo dhan waa ka yimid waman fi lardi jamiican uma yunjiih wax alla wixii arlada ku sugnaa kulligood maalintaa wuxuu jeclaanayaa inuu cadaabka kulul ee taagan iskaga furto keligiina uu badbaado laakiin waa waxaanu helay waxaa wax ka fudud ayaa adduunyo markuu joogay laga dalbay inuu ilaahay keligii caabudo aanuu shariik yeelin waana loogu taag waayo marka maanta wax kastuu doono inuu isku furto heli maayo qofkii aan maanta cibaado la imanna dee maalintaa hoog iyo halaagunba hanti u ah daalika alyowm waa maalinta aanay cidina hadlay walaa yatakalamu yowmaidin axadu ila arusul wa kalaamu arusuli allaahuma sallim sallim maalintaa cidi juuq odhan mayso waa la wada baqanayaa nin walba naftiisu u baqayaa rusushunbaa hadlaysa rusushuna waxay ku hadlayaan ilaahay owna badbaadi ilaahowna badbaadi hadal kale ma jiro waa maalinta kurbada iyo dhibaatadu marka ay xadka ka baxdo ayaa dadkii bani aadamkii waxay odhanayaan inoo geeya ambiyadii ilaahay allaha inoogu ergo tagaan oo ilaahay hayna kala hayna kala xukumo oo maqaamka aynu taagannahay dhinacuun aynu uga dhaqaaqno markaasaa ambiyadii kolba rasuul ay u tegayaan waaxidan bacda alaakhar mid walba wuxuu ku jawaabayaa nafsii nafsii nafsii ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah nebi walba wuxuu odhanayaa naftaydaan u baqayaa naftaydaan u baqayaa rabbigay maanta wuxuu cadhooday cadho aanuu weligii hore u cadhoon tan oo kale dibna aanuu cadhoon doonin tan oo kale nebi walba waa ka cudur daaranayaa ergo iyo shafaaco alle inuu ugu tago nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam markay soo gaadhaan ayaa rasuulku u kacaya wuu odhanayaa ana laha tani waa taydii waa shafaacatlcudmaa waa ergadii weynayd ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay ku karaameeyey ee maalintaa halkaa maqaamkaas kuwii hore iyo kuwii dambaba uu ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu ergeynayo marka khulaasadu waxa weeyi waa yowma taأtii kullu nafsin tujaadilu can nafsiha maalintaa naftaada mooye tu kale ma soo hadal qaadaysid ilaahayna waxa uu tilmaamay naf walba in loo dhammaystirayo waxay kasbatay oo farta laga saarayo isagoo waafi ah adduunyada waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood in laguu soo dedejiyo laakiin abaalkii oo waafiya ma aha oo mu'minkii waxyaabaha qaarkood oo khayraada ilaahay adduunka ugu soo dedejin karaa qofkii kale yacni ee aan mu'minka ahayn waxyaabaha qaarkood oo cuquubaada ayaa loo soo dedejin karaa laakiin kullu haada marka aakhiro loo eego waa wax yar waafina ma aha laakiin abaalka dhammaystiran mu'min iyo mushrigba aakhiro ayuu yaallaa nin walba abaalkiisa oo waafiya halka uu ka helayo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan darbu lmathali liman yakfuru binicmati illaahi caza wajal waxa mathal iyo tusaale loogu soo qaatay ilaahay nicmadiisa ciddii dafirtee diidde ka gaalowda ee rabbi ugu mahadniqi weyda halka ay marayaan iyo waxa yacni cuquubo u noqonaya ilaahay wuxuu tusaale ka yeelay magaalo aamin iyo nabadgelye ahayd xasiloonayd arsaaqadeedu iyadoo waasaca meel walba ay uga iman jirtay magaaladaas iyadoo xaalkaas iyo deganaanshaha ku sugan ayay ilaahay nicmadiisii ka gaalowday oo nicmadii rabbi ee ay waajibka ku ahayd ilaahay inay ugu mahadnaqdo ay ku caabuddo ayay ku caasiday una mahadniqi weyday dabadeed nicmadii waxay isu rogtay niqma taxawalat innicmatu ilaa niqma oo barkhaddii balaayay isu rogtay nicmadiina niqma iyo musiibay isu rogtay nolol wanaaggii waxaa loogu bedelay gaajo iyo nolol culus oo adag ammaankii waxaa loogu bedelay cabsi iyo nabadgelyo daro weliba waxaa laga cabiray fa adaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf waxaa la dhadhansiiyey hugii iyo labiskii ama dharkii gaajada iyo cabsida yacnii sida dharku qofka xidhan uu korkiisa uga muuqanayo ayaa cabsida iyo gaajadu korkooda uga muuqatay sida qofka labisku u caam yeelayo ayaa cabsida iyo waxa weeyaan gaajadu ay u caam yeeshay oo kulligood ay u saamaysay ilaahay waxa uu tilmaamay yacnii nicmada ay ka gaaloobeen iyo dembiga ay sameeyeen ee u sababay waxaasi waxa uu yahay walaqad jaaahum rasuulu minhum fakadabuuh faakhadahum alcadaabu wahum daalimuun waxa uu yimid rasul rasuul iyaga ka mid ah oo ay garanayaan ayaa u yimid oon hariib ku ahayn dabeed waa beeniyeen waxaa qabtay markaa cadaab daran iyagoo daalimiin ah haadihi alqarya culimmadu laba qowlba waa ku leeyihiin mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen haada mujaradu mathalin darabahu allahu linnaas lilcibra magaaladani magaalo mucayan oo gaara oo magaalo hebla-a ma aha waa uun tusaale dadka loogu soo qaatay si ay ugu cibro qaataan magaalo walbana ku rumoobayso ficilka ama sifadaa samaysa kaasi waa qowl laakiin qowlka ka xoog badan ee jumhuurulmufasiriin ay mareen cabdilaahi ibnu cabbaas iyo ardaygiisii mujaahidna ay rajaxeen imaamu shinqiidina adwaaulbayaanka uu ku tilmaamaya uu ku xoojinayo waxa weeye inay qaryadani tahay makatal mukarama waa maka oo ree maka waxa soo maray dee ammaan iyo nabadgelyo iyo nolol wanaag oo fii bidaayati alamri dadka ahlulxaramka ah iyadoo carab meel walba cabsi nafta loo keenay oo xaaladoodu ay adag taho naf iyo maaltoona aanay u nabadgelin ayaa ree maka iyo ahlulxaram aan far lagu fiiqi jirin oo ninku iska dhaaf wax kale aabbihii kii dilay hadduu xaramka kula kulmo ilaa intuu xuduuddiisa ka baxayo sidaa uma eegi jirin marka ammaan baa la siiyey waa ka ilaahay ugu mano sheeganayo yidhi allah awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhatafu nnaasu min xawlihim afa bilbaili yu'minuuna wa binicmati illaahi yakfuruun miyaanay ogeyn oonay arkayn inaannu xaramkii uga yeelay mid lagu nabadgalay iyadoo hareerahooda dadka laga kala dafayo o la guranayo oo naf iyo maaltoona aan loo badbaadayn ma baail bay rumaynayaan ilaahay nicmadiisana miyay dafirayaan oo ka gaaloobayaan waxa ilaahay intaa u raaciyey ammaanka in meel walba midhaha ka baxa maka laguma yaqaano meel beeraleeyoo dee beera iyo midho iyo baad ka soo baxo laakiin waxaa loogu nicmeeyey wax alla waxaa adduunka midho ka soo baxa halkaa in loogu keeno awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shay risqan min ladunna alla waxau idhi miyaanaan makansiin oonaan gacanta u gelin xaram aaminah oo midho kastoo adduunka ka soo baxa xaggiisa loo soo qaadayo loo keenayo miyaanaan makansiin marka ree maka caynkaasay ahaayeen waxyaabaha imaamu shaqiidi iyo kayrkiiba ay ku rajaxeen qaryadani inay maka tahayna waxay yidhaahdeen sifaadka aayaddan lagu sheegay waa sifaadkii ree maka oo bilowgoodii hore ammaanka aynu sheegnay iyo xasiloonaantaas iyo noloshaa waasace meel walba wax looga keenayo ayay ku sugnaayeen dabeed waxaa dhacday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oy yaqaaneen oo ay ku magacaabi jireen markii hore assaadiqu alamiin ayaa markii loo waxyooday nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ay beeniyeen oo ka hor yimaadeen markay nebigii beeniyeen ee ay ka hor yimaadeen ee rasuulka ay ku dhaga adkaadeen ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam habaaray oo yidhi allaahuma shdud wad'ataka calaa mudar wajcal calayhim siniina ka sini yuusuf waxa ilaahay uu weydiiso uu ku habaaray in cuquubo iyo cadaab adduunyo korkooda alla uu ka yeelo oo abaarihii wakhtigii nebi yuusuf dhacay sabcun shidaad toddobadii adadkaa ee abaaraha ee xilligii nebi yuusuf qoomkiisa ku dhacay kuwii oo kale ilaahay inuu ku sallido ayaa nebigu ku habaaray sala allahu calayhi wasalam markay rumayn waayeen ee ku dhaga adkaadeen markaas ayaa abaar darani ay heshay xataa akaluu ljiyaf ilaa bakhtiga iyo geedaha iyo caleentu ay xalaal u noqoto ay cuneen oo wax kale ay waayeen marka dee ammaankii iyo nicmadii kadib waxaa helay gaajo daran ayaa maciishadii uga dambaysayey nolol wanaaggii ammaankiina cabsi baa uga dambaysayoo nebigu sala allahu calayhi wasalam ciidamada uu soo diro ee gaadmada iyo sahanka iyo ciidamada uu soo diri jiray dee waxa weeyaan aad bay uga cabsan jireen oo naftooda iyo safarkooda iyo socotadooda umay nabadgeli jirin maa kaanuu ya'manuuna calaa ciirihim walaa calaa cayshihim marka ammaankoodii horena dee cabsi baa uga dambaysay oo waxa weeyaan waxay noqdeen dadka hadday socdaalayaan iyo hadday nagi yihiinba wadnaha farta ku haya ee ciidamada nebiga sala allahu calayhi wasalam duulaankooda iyo jihaadkooda ka baqanaya marka yacni waxay noqdeen niman arrimahaasoo dhamme ay ku dhaceen sababtuna ay tahay dee kufriga nicmadii ilaahay ay ka kufriyeen ee ilaahay ugu mahadniqi waayeen waxayse culimmadu yidhaahdeen alcibratu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab had iyo jeer waxa muctabarka ah ee la tixgelinayee muhiimku ma aha sababta khaaskaee aayaddu ay ku timid ama ay ka warramayso laakiin waxa muhimkii waxa weeye lafdiga caamka ah ee ku rumoobaya cid kastoo sifadaa samaysa marka aayaadka noocaasa dadka muslimiinta waa inay ku cibro qaataan maanta innaku ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu ugu mahadnaqaynaa cabsi iyo adayg iyo dhibaato ina soo martay dabadeed ilaahay waddankeennii ammaan buu inagu siiyey nolol wanaagsan buu inagu siiyey way idinka arkaya maanta daaraha dhaadheer iyo waxa weeyaan lacagta lagu tartamaayo ee ganacsigu halku maraya aad arkaysaan dee nicmada alla ku siiyey hadday nabadgelyo tahay iyo hadday nolol wanaag tahayba haddii ilaahay loogu mahadniqi waayo haddii rabbi subxaanahu wa tacaala nicmada looga shukri naqi waayo oo lagu caabudi waayo oo lagu caasiyo waxaynu khatar ugu jiraa dee in laynaga bedelo laynaga daadiyo nicmada oo nolol wanaaggu cidhiidhi uu ka dambeeyo ammaankana cabsi ay ka dambayso waayo dee waa sunnatullah walan tajida lisunnati illaahi tabdiila ree maka uun ma aha magaalo kasta oo nicmada ilaahay garan weyda dee ilaahay waa ka daadinaya marka waajib waxa ku ah dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala mandiqadanu ku dhaqay ee wanaagga iyo nicmada uu siiyey inay gartaan oonay ka gaaloobin si aan ilaahay nicmada uga daadin ay ku cibro qaataan wixii kayrkood helay asaciidu man wucida bikayri qofka saciidkee guulaystay waa ka kayrkii lagu waaniyee kuwaana qaata ma aha ka markay isaga ku dul dhacdo uun baraaruga laakiin saciidku waa ka dadka kale ku waana qaata ee ku cibro qaata waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan ku tilmaamay ana alxalaala ayibu walxaraama khabiis waltaxliilu waltaxriimu biyadi illaahi caza wajal xalaashu waa wax wanaagsan oo ayib ah oo laynoo baneeyey cunideed iyo isticmaalkeedaba xaaraantuna waa khabiis xun oo mafsado iyo dhib mooye aan dheef lahayn yuxilu lahum alayibaati wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is sidaa darteed ayaa waxaa laynoo xalaaleeyey nebigana sala allahu calayhi wasalam laynoogu soo diray waxay ahaayeen waxyaabaha ayibaadka ah ee dheefta uleh dadkan dhibayna in laynoo xalaaleeyo waxyaabaha khabaa'isa ee dhib mooye dadka aan dheef u lahaynna laynaga xarimo xalaalaynta iyo xaaraantinimayntuna qof bani aadama gacanta uguma jirto golana gacanta uguma jirto la yidhaah waa sharci dejin xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta shaygaasi waa xalaal la odhanayo ama waa xaaraan ilaahay keliya ayay gacantiisa ku jirtaa oo xaq u leh waa khasaa'ista ilaahay la gaarka yahay ee cid kale aanay faragelin karin cid kalena aanay wareegto ku soo saari karin altaxliilu wataxriim waa biyadi illaahi caza wajal alla waxau ihi markaa fakuluu mima razaqakum allahu xalaala ayiba washkuruu nicmat allah in kuntum iyaahu tacbuduun arsaaqadaa alla idinku arsaaqay ee xalaashee wanaagsan cuna oo cabba allaha idin siiyena uga mahadnaqa oo ha ka gaaloobina haddaa ilaahay caabudaysaan dabeed alla waxa uu tilmaamo uu tiriyey waxyaabaha muxaramaadkee laynaga xarimay wax ka mid ah inamaa xarama calaykum almaytata waddama walaxma alkhinziiri wamaa uhilla ligayr illaahi bih alla waxau ihi jala jalaaluh ilaahay wuxuu idinka xarimay bakhtiga oo neefkii bakhtiyeen birsolin ee aan la gowricin dee waa bakhti sifaduu doona ha u dhinto ama meel ha laga soo tuuro ama bud ha lala dhaco ama sidiisa ha u bakhtiyo wixii aan bir solin een middi lala soo gaadhin in la gowricin dee waa bakti in la cunaana waa xaaraan waxaa kaloo muxaram ah dhiiggii dareeraha ahaayee shubmayey qul laa ajidu fiimaa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yadcamuh ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxa marka dhiiggan waa ka aayadda lagu tafsiiliyey lagu caddeeyey nooca uu yahay waa kaa shubmayee dareeraya dadka qaarkoodna waxay ku odhanayaan neefka markaad qasho dhiigga ugu horeeya weel u dhig oo waraabi waa lagu dabiibayaaye ilaahayna dibbigeenna iyo caafimaadkeenna kama yeelin fii maa xarama calayna wuxuu inaga xarimay ee dhib mooye aan dheef lahayn ilaahay dawo inooguma darin wax xaaraan wax bannaanna maaha waa khuraafaad iyo waxaan waxa weeyaan saliya raatoona lahayn nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay meydkaas iyo dhiigga waxaa laga soo reebo waxa uu yidhi uxilla lanaa meytataani wa damaan faama almaytataani faasamaku waljaraad wa ama addamaan faalkabidu waaltixaal waxaa laynoo xalaaleeyey oo laynoo baneeyey laba bakti iyo laba dhiig marka labada bakti waxa weeyi waa asamaku waljaraad kalluunka badda lagala soo baxayo iyo ayaxaas labadaaba waa laynoo baneeyey bakhtigooda inta lasoo qabsada in la cuno oo gowrac waxa weeyaan looma jidayn labada dhiigee laga soo reebay xaaraantaasee xalaasha ay noo yihina waa alkabidu watixaal waa beerka iyo beeryarta oo dee asalkoodii dhiig mutajamid oo fadhiyo uu yahay ka saddexaad ee muxaramaadka ka mid ihi waa laxmu lkhinziir waa doofaarka hilibkiisii ka afraad waa maa uhilla ligayri illaahi bih wixii ilaahay hayrkii loogu dhawaaqay magacaan magaca alla ahayn lagu qalay waayo rabbi waxa uu yidhi walaa taakuluu mima lam yudkar ismu ullaahi calayh ha cunina waxaan magaca alle lagu xusin bismi illaahi allaahu akbar isamkaa ilaahay ayaa dee neefkii xoolaha lagu gowracaya marka hadda haddii magac shaydaan ama ku sanam lagu qalo dee waa bakti ee xalaal maahae ha cunin waxaa kaluu bakti noqonayaa ilaahay cid aan ahayn haddii loola niyoodo gowraca gowracu waa cibaado ka mida cibaadaadka alle loogu dhowaado oo alla waxau ihi fasalli lirabbika wanxar nebi allow rabbigaa u tuko una gowrac siduu salaada alla u leeyahay ayuu gowracana u leeyahay man dabaxa ligayri illaahi faqad ashrak ilaahay cid aan ahayn ruuxa wax u gowraca neefkan aw hebel baan usoo qabtoon u qalay xaaraan weeyi shayddaan baan u qalay ama jin iyo wax la mid a bakhti buu noqonayaa waayo gowraca waa cibaado alle loogu dhowaado magaca ilaahay baa lagu gowracayaa ilaahay dartii baana loo qalayaa marka lababa xaaraan buu ku noqonayaa waxa weeyaan neefkii magacaan magacii ilaahay ahayn haddii loogu dhawaaqo iyo ilaahay cid aan ahayn haddii loola niyoodo labadaba muxaram buu ku noqonaya waxaa laga soo reebay faman idura hayra baaqin walaa caadin faina allaha gafuurun raxiim qofka loo dhibaato geliyo oo waxyaabahan lasoo xarimee baktigan iyo waxaan la midka ah naftii ay u qabato daruuro isaga oon dulmi iyo gardarre samaynayn kuna xadgudbayn waa loo baneeyey naftiisa inuu ku badbaadiyo oo waxaa qaacide ah dee aldaruuratu tubiixu lmaxduuraat waxaa la yidhaha daruuradu waxyaabaha muxaramaadka ah way banaysaa qaacidadii kale waxay ahayd laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura waajib ma jiro haddii la kari waayo oo waa kaa dhacaya xaaraanina ma jirto hadday nafi kuu qabato iyo daruuro oo way kuu bannaanaanaysaa marka hadday daruura kuu qabato waa kuu bannaan tahay laakiin shuruud baa lagu xidhay hayra baaqin adigoon gardaroonayn oon xadgudub iyo dulmi aan samayneyn oo halkaa waxaa laga reebay dee qofkii waa inaanu baaqi ahayn baqyigii waxaa ka mid ah in aan daruuraba u qaban baktigan nafiba umay qabane baktiga isagaaba u bogo uu iska jeclaystay dee waa baaqi waxa weeyaan waa gardarro iyo dulmi ee daruura umay qaban marka daruuro la-aan waa inaanu baktigii dee iska bannaysan waxaa kaloo baqyiga ka mid ah oo culimmadu ay ku fasireen in qofkani uu ku jiro dulmi ama baqyi ama xadgudub oo tusaale ahaan waxaa baqyiga ka mid ah alkhuruuju calaa imaami lmuslimiin imaamkii muslimiinta u talinayey hadduu qofkii intuu ku baxo oo qoriya hub u qaato oo bannaankaa u baxo dee dadkii uu waddada u galo isagoo naf iyo maaltoona aan badbaadinayn ka noocaasee baaqiga ah ee gardarrada iyo dulmiga ku baxay ruksadan iyo fasaxan xaq uma leh naftu hadday ka baxaysana waxaa ka mid a safarkii macsiyada ahaa qofka u baxay wuxuu u baxayba ama dad inuu soo dilo ama inuu waxa weeyaan xumaan iyo dembi iyo tumasho soo sameeyo safarkiisu waa safaru macsiya ruksadan iyo fasaxan inuu ku raaxaysto xaq uma leh oo waxa weeyaan uma bannaana waxaana culimmadu kala saaraan caasim fii safarihi iyo caasim bisafarihi oo caasim fii safarihi waa ka isaga safarkiisii hore safaru macsiya ma ahayn ama safaru taacuu ahaa iyo cibaado ama safar mubaaxa laakiin safarka dhexdiisii buu ku dambaabay waa caasim fii safarihi ruksadii wuu qaadan karaa hadday nafi u qabato laakiin caasim bisafarihi ba'du waa sababiye eh waa kii safarkiisuba safaru macsiya uu ahaa wuxuu ku baxayba waa dembi iyo macsiyo uma bannaano kaasi ruksada inuu qaato oo uu ku tamatuco walaa caadin isagoon xadgudbayn waxaa ka mida bay culimadu yidhahdeen xadgudubka anlaa yaziida calaa qadri daruura inaanu waxaan xaaraantee daruuradu u bannaysay qadarkii daruurada inaanu dhaafin oo sidai qaacidadu u ahayd aldaruuratu tubiixu lmaxduuraat ayaa iyadana waxa daabit u sii ah dee aldaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada qadarkeedaa lagu qiyaasaa ee lama dhaafiyo markaa ruuxii dee inuu baktigii waxa weeyaan ka buuxsado ka dhargo ka sahay qaato dee uma bannaana naftaada ku badbaadi bas marka faman idura hayra baaqin walaa caadin faina allaha gafuurun raxiim qofka aan dulmina samayneyn xadgudubna aan samaynayn nafina u qabatay xaaraantaas waa loo baneeyey intuu ku badbaadayo kadib alla wuxuu tilmaamay walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu calى اllahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadiba laa yuflixuun beenta carabadiinnu ay tilmaamayaan darteed ha u odhannina kanna waa xalaal kanna waa xaaraan ha odhannina laakiin waxaad uga dambaysaan taxliilka iyo taxriimka ilaahay tabaaraka wa tacaala uga dambeeya oo ilaahay unbaa waxna xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya mataacun qaliilu walahum cadaabun aliim ilaahay waxa uu tilmaamay kuwaas beenta iyo been abuuradka ku jira raaxo yar oo waxa weeyaan lagu dagmayo ayaa adduunyada ku helayaan cadaab daranna waa u dambeeya wclى aladiina haaduu xaramna maa qasasna calayka min qabl wma ظalmnahm walakin kanuu anfusahum yadlimuun ilahay waxau yihi nimankii yahuudeed nebi maxamedow waxaanu ka xarimnay waxaanu hore kuugu sheegnay xarimidda aanu ka xarimnayna kumaanaan dulmiin ee iyagaa mutoo daalimiin ahaa waxaa la tilmaamayaa oo maa qasasnaa calayka macnaheeda iyo muraadka looga jeedaa waxa weeyi aayaddii fii suurati alancaam ee alla uu yidhi subxaanah wacala aladiina haaduu xaramna kula dii dufurin wa min albaqri waalghanami xaramna calayhim shuxuumahumaa ila maa xamala duhuuruhuma aw ilxawaaya aw ma khtalata bicadm dalika jazaynaahum bibagyihim wa inna lasaadiquun allah waxau ihi subxaanah nimankii yahuudeed ee yahuudda ahaa waxaanu ka xarimnay kulla dii dufurin mid kastoo ciddi u saaxiib ah waa geelii iyo gorayadii iyo waa ka xarimnay wa min albaqari waalghanami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa lo-da iyo adhigana baruurtoodaanu ka xarimnay ilaa maa xamala duhuuruhumaa aw ilxawaaya waxa dhabaradoodu ay qaadaan ama xiidmaha iyo midhicirada raaca mooyaane aw makhtalata bicadm ama wixii ku dheehma laf yacni baruurta adhiga iyo lo-da waa laga xarimay wixii dhabarka ku sugan ama xiidmaha raaca ee waxa weeyaan ku dhex jira ama lafta waxa weeyaan la socda mooye baruurta saafiga ah ee sideeda sooca u ah ee adhiga iyo lo-da waa laga xarimay alla waxa uhi dalika jazaynaahum bibagyihim wa inna lasaadiquun waxaanu arrintaana ugu abaalmarin oo ugu ciqaabnay dulmigay sameeyeen dartii oo aayaddii kale alla waa kii ku caddeeyey fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim ayibaatin uxilat lahum wa bisadihim can sabiili illah dulmigay sameeyeen darteed nimanka yahuudeed ayaa waxyaabo wanaagsanaa oo hore xalaal ugu ahaa aanu uga xarimnay cuquubo lagu ciqaabayo darteed marka wacala aladiina haaduu xaramna maa qasasnaa calayka min qabl taasaa looga jeedaa wamaa dalamnaahum walaakin kanuu anfusahum yadlimuun allah waxau uhi subxaanah wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta taati ay imanayso kullu nafsin naf waliba ay imanayso tujaadilu iyadoo ka doodaysa can nafsihaa nafteedii uun ka doodaysa oo difaacaysa oo watuwafaa loo dhammaystirayo kullu nafsin naf walba maa camilat ay jazaa'a maa camilat waxay samaysay abaalkeedii loo dhammaystirayo wal xaalna loo dhammaystirayo hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn wa daraba allaahu ilaahay waxa uu ka yeelay qaryatan magaalo ilaahay wuxuu ka yeelay masalan tusaale ayuu ka yeelay magaalo waa maka eh magaaladaasoo kaanad ahayd hiya qaryadu aaminatan mid nabadgelyo ah oo aamina ahayd taasoo mudma'innatan xasiloon qaryadaasoo ya'tiiha uu u yimaado risquhaa risiqeeduna uu u yimaado ragadan xaal u yahay waasac min kulli makaanin meel walba uuga yimaado oo fakafarat dabeed ay ka gaalowday magaaladaasi biancumillah ilaahay nicmooyinkiisii ay ka gaalowday oo fa adaaqaha allaahu dabeed ilaahay uu dhadhan siiyey libaasa aljuuci gaajada dharkeedii iyo walkhawfi cabsida labiskeedii uu huwiye oo uu dhadhan siiyey bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtii ayaanu ku dhadhan siiyey alleh kaasoo kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna kuwa sameeya waxay sameeyeen ee lagu ciqaabay ayuu ilaahay inoo faahfaahiyey oo waa maxay walaqad jaaahum rasuulun waa rasuulka ay ka gaaloobeen wallaahi yo laqad jaaahum waxa u yimid nimankaa ree maka ee tusaalaha laga yeelay rasuulun rasuul baa u yimid rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid ah oy garanayaan fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen rasuulkii faakhadahum alcadaabu dabeed cadaabkii ayaa qabtay cabsida iyo gaajada walxaal buu cadaabku qabtay hum iyagu daalimuuna ay daalimiin yihiin alla waxa uu ihi fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna rasaqakum allah ilaahay uu idinku arsaaqay fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna kaasoo rasaqakum allaahu ilaahay idinku arsaaqay xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaashaasoo tayiban wanaagsan oo washkuruu ka mahadnaqa nicmat allaah ilaahay nicmadiisana ka mahadnaqoo ilaahay ku mahadiya in kuntum haddii aad ahaateen iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabudaya innamaa xarama waxa uu idinka xarimay uun rabbi calaykum korkiinna almaytata bakhtiga ayuunbuu idinka xarimay iyo wadama dhiiggii dareerayey iyo walaxma alkhinsiiri doofaarka hilibkiisii ayaa uu idinka xarimay iyo wamaakii uhillo loogu dhawaaqay ligayri illaahi cid aan alla ahayn bihi isaga ee magac kale lagu gowracay ama looba gowracay ilaahay cid aan ahayn loola niyooday faman idurra haddaba qofka loo dhibaato geliyo muxaramaadkaasee nafi u qabato hayra baaqin mid dulmi samaynaya iyo gardarro kayrkii xaal uu yahay walaa caadin mid xadgudbayana aanu ahayn fa ina allaaha alle ghafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee u naxariisanaya oo waa loo dhaafay dee inuu markaa ku dhaco uu iska cuno inta uu naftiisa ku badbaadinayo alla waxau ihi walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum lkadiba haadaa xalaalun wahaadaa xaraamun maada masteriye ka dhig laamtana tacliil ka dhig ficilkana master ka keen haadaa xalaalun wahaadaa xaraamunna maquululqowlka ka dhig ka la odhanayo sidaa ha odhannina ilan qaali waxay qaadataa faaciliyo maquul ah marka alla waxa uu yidhi walaa taquuluu ha odhannina limaa tasifu alsinatukum lkadiba ay liwasfi alsinatikum lkadiba carabadiinnu tilmaanta ay tilmaamayaan beenta darteed ha u odhannina maxay ha odhannina haadaakani ha odhannina xalaalun waa xalaal wa haadaakanna xaraamun waa xaaraan waa maquululqowlkii yacnii beenta aad sheegaysaan sababteeda ha u odhannina kanna waa xalaal kanna waa xaaraan idinkoon daliil sharciga uga hayn waxaan taxriimiya ama taxliiliya litaftaruu si aad ugu abuurataan cala allaahi alle korkiisa alkadiba been si aad ugu abuurataan sidaa ha odhannina waayo ina aladiina kuwa yaftaruuna ku abuuranaya cala allah ilaahay korkiisa alkadiba beenta ku abuuranaya laa yuflixuuna liibaani maayaan mataacun qaliilun ay lahum waxay leeyihiin kuwaasi mataacun raaxo oo qaliilun yar walahum adduunyada raaxo yar bay ku leeyihiin ay fi dunya walahum aakhirana waxa ugu sugnaaday ku leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya wa cala aladiina kuwii korkooda hadduu yahuudoobayna xaramnaa waxaanu ka xarimnay maakii qasasna aanu kaaga sheekaynay calayka adiga nebi allow min qablu hore aanu kuugu sheegnay wamaa dalamnaahum manaanaan dulmiyin nimankaa yahuudeed oo xaaraantinimaynta aanu ka xarimnay waxyaabaha kumaanaan dulmiyin walaakin ha yeeshee kaanuu iyagaa ahaaday anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulminaya alla waxau ihi uma ina rabbaka liladiina camiluu suuءa bijahaalaةi uma taabuu min bacdi dalika waaslaxuu ina rabbaka min bacdiha lagafuur raxiim aayaddan ciraabteedu waxay la mid tahay aayaddii xalay aynu soo maraynay oo waxoogaa taqdiim iyo taakhiir baa ku jira uma ina rabbaka rabbigaa nebi allow ina rabbaka rabbigaa waa ta'kiid oo ta hore unbaa lagu akidayaa ta dambe uma ina rabbak dabeed rabbigaa nebi allow ina rabbaka rabbigaa waa ta'kiideh lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo u naxariisanaya liladiina kuwii camiluu sameeyey assuu'a xumaanta waa dembiga ee sameeyey bijahaala xaala kownihim bijahaala xaal ay garasho la'aan ku dul sugan yihiin oo damiirka camilu waawil jamaacaha faacilka ah ka xaalee bijahaalatinta xaal ay yihiin kuwa jaahiliina dembaabay uma taabuu dabeed ka soo noqday dembigii min bacdi daalika dembigaa dabadeed ka toobad keenay oo wa aslaxuu hagaajiyey waxay xumeeyeenna min bacdihaa ay min bacdi aljahaalati waatawba yacnii dembigaa ay jahliga ku sameeyeen iyo towbada ay ka toobad keeneen dabadeedna hagaajiye waxay xumeeyeen kuwaa ilaahay waa u dembi dhaafaya inna ibraahiima ibraahiim kaana waxau ahaaday ummah imaam lagu daydo oo hormood ku ah hanuunka imaamkaasoo qaanitan adeecaya lilaahi alle adeecaya imaamkaasoo xaniifan ka soo leexanaya baatilka oo xaqa iyo towxiidka usoo iilanaya walam yaku manuu ahaanin ibraahiim min almushrikiina kuwa mushrikiinta ee ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya weligii kama mid noqon oo kama mid ahaanin shaakiran waa mid ka mahadnaqaya ibraahim liancumih ay liancumi illaah ilaahay nicmooyinkiisa mid ka mahadnaqaya weeyi ijtabaahu ilaahay baa doortay ibraahim oo wahadaahu alla wuxuu ku hanooniyey ilaa siraadin jid xaggii buu ku hanooniyey jidkaasoo mustaqiimin toosan wa aataynaahu waxaanu siinay ibraahiim fi dunyaa adduunyada waxaanu ku siinay xasana wanaag wa inahu ibraahim fi laakhirati aakhire dhexdeedana la min asaalixiin kuwa wanaagsan ayuu ka mid ahaaday oo hormoodkooda iyo imaamkoodaba uu yahay alla waxau ihi uma awxaynaa dabeed waxaanu u waxyoonnay ilayka adiga xaggaaga nebi allo waxaanu kuu waxyoonnay an ittabic ay ittabic raac baanu kuu waxyoonnay millata ibraahiima ibraahiim milladiisiyo diintiisa raac baanu ku nidhi nebi allow xaniifan xaal uu yahay ibraahiim mid toosan oo shirkiga ka soo leexanaya towxiidkana u soo leexanaya wamaa kaana waa ta'kiiduune walam yakuba markii horena la yidhi maantana imikana wamaa kaana waa ta'kiid oo horaysiya dambaysatoona weligii shirki uguma dhicin wamaa kaana ma ahaanin huwa ibraahiim min almushrikiina kuwa mushrikiinta ee ilaahay cid kale la wadaajiya kama mid ahaanin inamaa jucila sabtu waxa la yeelay uun cuquubadii sabtida oo waxaad u soo qadartaa innamaa jucila waxa la yeelay uun asabtu ay wabaalu sabti maalintii sabtida ee nimankan yahuudeed ugaadha loo diiday ee ay u xeeladaysteen xaaraantiiyo sabtidii intay dabteen axaddiina ay la baxeen maalintaa sabtida cuquubadii ka dhalatay waxa la yeelay uun cala aladiina kuwii korkoodaa la yeelay ikhtalafuu isku khilaafay fiihi dhexdiisa kaasi waa tafsiir oo cuquubadii sabtida ka dhalataa korkooda la yeelay oo waa kii saddex waa kuwii saddexda qolo ugu qaybsamay ee ugaadhii loo diiday qola dee waa kuwii ugaadhsaday qolana waa kuwii u diiday yidhi ilaahay ka boquu ka jooga qolana waa kuwii iskaga aamusay marka dee qoladii samaysana waa tii la halaagay qoladii u diidaysana waa tii la badbaadiyey kuwii aamusayna waa laga aamusay sida u badanna waa inay badbaadeen marka kaasi waa tafsiir in la ydhaha cuquubadii sabtida ay ku xadgudbeen ka dhalataa korkooda la yeelay tafsiirka kale waxa weeyi in la yidhaahdo innamaa jucila asabtu ay fardu tacdiimi sabti yacnii sabtida in la weyneeyo faralnimada lagu faral yeelay in maalintaa sabtida la xurmeeyo oo la weyneeyo xurmada iyo weynayntaa waxaa la yeelay cala aladiina ikhtalafuu fiihi kuwii isku khilaafay korkoodaa la yeelay oo macnaha sabtida inay tacdiimiyaan ayaa lagu faral yeelay korkooda oo aanay ku xadgudbin oo xurmeeyaan fiihida damiirku xagguu u noqonayaa sabtida waa loo celiyey oo kuwii fiihi ay fi sabti isku khilaafay oo dee qaar ay sabtida yidhaahdeen qaar maalmo kale ay yidhaahdeen waxaase ka xoog badan in sabtida ay tacdiimiyaan waa isku waafaqsanaayeen nimankan yahuudeed oo waxay yidhaahdeen ilaahay waa ka nasahan yahay afxumadooda iyo edabdarradoodee khalqiga ilaahay markuu lix cisho ku abuuro axad ilaa jimco ku eg maalinta sabtida ayuu nastibay yidhahdeen ilaahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay waa ka sarreeya waana ka nasahan yahay laakiin afxumadoodiiyo edabdarradoodaa ku xambaartay inay yidhaahdeen istiraax allahu yowma sabti marka annakuna sabtida ayaanu nasasho iyo ciid iyo raaxo ka dhiganaynaa marka taa waa isku raacsanaayeen laakiin waxay isku khilaafsanaayeen waxa weeyaan nebiga sala allahu calayhi wasalam arrinkiisa oo laba midba waa la yidhi oo fiihi ay fii shani ibraahiim ibraahiim shanigiisa waa isku khilaafeen oo qolo walba waa ku andacoonaysay haddana miladii ibraahim dee kumay sugnayn ee waa khilaafsanaayeen waayo milada ibraahim sabti in la weyneeyaa kamay mid ahaynba ee tacdiimuljumcay ahayd waxaa kaloo la yidhi maye waxay isku khilaafeen waxa weeyi nebigii loo soo diray ee yidhi jumcada weyneeya ayay ku khilaafeen oo ay diideen oo yidhaahdeen sabtida nooga dhig markaa fiihi waa fii shani nebiyihim nebigoodii arrintaa kala hadlayey ee ambiyadii reer banu israa'iil ka mid ahaa ayay ku khilaafeen arrintii uu usoo jeediyey o ay yidhahdeen maya annaku sabti ayaanu doonaynaa wa ina rabbaka rabbigaa nebi allow la yaxkumu isagaa kala xukumaya beynahum dhexdooda yowma alqiyaama maalinta qiyaame isagaa kala xukumaaya waxay hore isugu khilaafeen fii maa kiibuu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa alla waxa uu ihi udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana udcuu u yeedh nebi allow ay innaasa mafcuulka u soo qadar dadka u yeedh ilaa sabiili rabbik rabbigaa waddadiisa dadka ugu baaqoo ugu yeedh nebi allow bilxikma xikmadna ugu yeedh adoo ku dheehan iyo walmawcidati waano alxasanati wanaagsan xikmad iyo waano wanaagsan adoo ku dheehan dadka u yeedh oo ugu yeedh xikmad iyo waxa weeyaan waano wanaagsan oo dabacsan wajaadilhum waxaanad kula doodaa bilatii ay biariiqati alatii waddadii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd oo laba wadoo kala wanaagsane hadday jiraan ta ugu wanaagga badan mar walba adigu dooro inaad dacwada dadka ugu baaqdo inna rabbaka rabbigaa nebi allow huwa rabbigaa aclamu isagaa og biman axadka dalla ka luma huwa axadku can sabiilihi jidkiisa wa huwa alleh aclamu isaga ayaa og bilmuhtadiina kuwa hanuunsan isagaa cilmi uloo og marka aclamu waxaynu ka macnaynay aslulmacnaa oo macnihii cilmiga laftiisun baynu ka macnaynee afcalu tafdiil kamaynaan macnayn oo maynaan odhan isagaa ilaahay u cilmi badan waayo waxaa laga fahmayaa ogaalka addoommadiisa inay cidila wadaagto hanuunkoodiiyo habowgoodaba laakiin uu uga cilmi badan yahay muraadkuna sidaa ma aha oo ilaahay addoommadiisa xaalkooda uu og yahay ogaalkaa iyo xogogaalnimadaa addoommadiisa alla uu og yahay cid la wadaagtaa ma jirto isagunbaa og marka mar haddaanay cid kale la wadaagin afcalu tafdiil ha ka macnaynina waxaad tidhaahdaa waa afcalu tafdiili laysa fii baabihi baa halkan oo kale laydhaa marka mutlaqulwasfi wasfigii cilmiga mutlaqa ahaa unbaa lagu yacni lagu macnaynayaa oo ilaahay isagaa og cidda hallowday iyo cidda habowdayba isagaa og alla waxa uu ihi wain caaqabtum haddii aad ciqaabaysaan oo cid wax idinku dhufatay aad ka goosanaysaan oo ka aargoosanaysaan fa caaqibuu waxaad ku ciqaabtaan bimili maa kii oo kale yacni wax lamida ku ciqaaba kaasoo cuuqibtum laydinku ciqaabay bihi maaga yacni haddii aad ka goosanaysaan oo ciqaabaysaan wixii laydinku ciqaabay wax lamida uun ku ciqaaba oo ha dhaafinina walain sabartum haddii aad sabirtaanna oo iskaba daysaan oo waxba aydaan ka goosanna la huwa sabirkaasi khayrun isagaa u khayr badan lisaabiriin kuwa sabra wasbir sabir nebi allow wamaa sabruka sabirkaagu ma ahaanin ilaa billaahi ay ilaa bitawfiiq illaah ilaahay waafajintiisa iyo kaalmayntiisa mooye wax kale sabirkaagu kuma ahaanin oo waxaad ku sabraysaa uun waa tawfiiqda alleh walaa taxsan ha u murugoonin nebi allow calayhim korkooda kuwan gaalada ah gaalnimadooda iyo rumayn la-aantay ku rumayn waayeen ha ka qoomamoon oo murugoyay kuu sababin walaa taku hana ahaanin nebi allow fii dayqin cidhiidhi dhexdii ha ku sugnaanin mimaa kii aad ka cidhiidhiyoomasood ka diiqadoonayso kaasoo yamkuruuna ay kuu shirqoolayaan yacnii shirqoolka iyo dabinka ay kuu dhigayaan waxba ha ka diiqadoon ilaahay baa kaa difaacaye waayo ina allaaha alleh maca aladiina kuwii la jirkoodu ahaaday ittaqow alle ka baqay oo allah u kaalmaynayo o u gargaaraya iyo waaladiina kuwa hum iyaguba muxsinuuna samafalaya ee cibaadada allena wanaajinaya dhaqanka iyo mucaamalada dadkana wanaajinaya haadihi alaayaat waxa allah uu ku tilmaamay sifaatu nabiy llaahi ibraahim calayhi asalaam wa wujuubu itibaacih waxaa halkan laynoogu tiriyey tilmaamuhuu nebi ibraahim lahaa aabbihii ambiyada calayhim assalaam iyo waajibnimada in miladiisa la raaca ay waajib tahay ayaa laynoogu tiriyey oo alla waxau idhi inna ibraahiima kaana ummah nebi ibraahim imaam hormood oo hanuunka lagaga daydo ayuu ahaa horey inoo soo martay lafdiga umma macaani afara in loo adeegsado lafdiga umma bimacna daa'ifa min annaas koox dadka ka mida waa loo adeegsadaa o waa macnaha ugu badan waltakun minkum umma ay daa'ifa waxaa kaloo umma uu ku yimaadaa macnaha burhatun min azaman wakhti zamanka ka mid ah wadakara bacda umma ay bacda burhatin min azaman wakhti dabadii ayuu xasuustay waxaa kaloo loo adeegsadaa lafdiga umma bimacna almilati waddiin diinta iyo milada oo allah waxau ihi waina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun tani waa miladiinni xaal ay tahay milad keliya oo aa ku midaysan tihiin aniguna rabbigiinnii baan ahaye iga cabsada ashaahid haadihi ummatukum ummatan waaxida wa millatukum millatan waaxida waxaa kaloo loo adeegsadaa lafdiga umma bimacna alimaam almuqtadaa bih imaamka lagu daydana ummaa la yidhaah waa tan aynu caawa marayno inna ibraahiima kaana umma imaamnimaduna waatuu ilaahay ugu ballanqaaday ee inagu soo martay bilowgii suuratulbaqara in alla uu yidhi innii jaaciluka linnaasi imaama dadka ayaan hormood lagu daydo oo lagu soo hanuuno kaaga yeelaya tii baa uu noqday inna ibraahiima kaana umma waxaa sifaadkiisa ka mid ahaa qaanitan lilaah ilaahay mid adeecsan oon caasiyey xaniifa mid ka soo leexanaya shirkiga towxiidkana u soo iilanaya luqada carabiga waxaa la yidhaha aslulxanaf almayl waa leexashada axnafna waxaa la yidhaha ninka wegdaha leh wegduhu waa qalluuca labada lugood isku soo jeedaan ee qalluuca ayaa la yidhaha qofkaasi wegduu leeyih marka alaxnaf waa qofkaa wegdaha leh aslulxanafna waa leexashada ama iilashada oo qofkan waxaa axnaf loo yidhi dee waa lugihiisan soo qallooca marka waxaa looga jeedaa xaniifan waxa uu ka soo leexanayaa baatil oo dhan xaqa iyo towxiidkaanu usoo iilanaya walam yakun min almushrikiin mushrikiintana kama mid ahayn waayo dee way sheeganayeen oo yahuuddu waxay lahaayeen annaku naga mid yahy nasaaradu waxay lahaayeen waa annaka ilaahayna waxau yihi maa kaana ibraahiimu yahuudiya walaa nasraaniya walakin kaana xaniifan muslima wama kaana min almushrikiin nebi ibraahim yahuudi iyo kiristan midna ma ahayn ee mid toosan oo muslim oo hoggaansan buu ahaa shirkina shaqo kuma lahayn marka waa sifaatu nabiy llaahi ibraahim ayaa la tiriyey waxaa sifaatkiisa ka mid ah shaakiran liancumihi ijtabaahu wahadaahu ilaa siraaطin mustaqiim nicamta ilaahay waa ka mahadnaqaye kama gaaloobeyn ilaahay baa doortoo dadka kale ka doortay waddada xaqa ana ku hanuuniyey wa aataynaahu fi dunyaa xasana adduunyada wanaag baanu ku siinay waxaa lagu fasiray waa hadalhaynta iyo ammaanta wanaagsanee ilaahay dadka agtooda u dhigay waana tuu ku ducaystee uu yidhi wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin kuwa dambe carab wanaagsan dhexdooda allow ii dhig ilaa maanta qolo walba nebi ibraahim way sheegataa ammaan iyo hadal wanaagsan mooye cid wax kale ku sheegaysaa ma jirto marka hadal wanaaggaas dadka dhexdiisa loo dhigay xasanada adduunyada waa lagu fasiray wa aataynaahu fi dunya xasana iminka yacnii salliga aynu nebi moxamed ku sallino sala allahu calayhi wasalam salaada ugu fadliga badan lihi waa ta nebi ibraahim salligiisa uu ku jira la yidhaha asalaatu alibraahimiya allahuma salli calaa muxamedi wacala ali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wacala aali ibraahim innaka xamiidun majiid siyaabo badan baa nebiga loogu salliyaa taa laakiin ibraahiimiga ugu fadli badan salli lagu salliyo waa wanaagga iyo fadliga uu leeyahay ibraahim waxaa kaloo lagu fasiray wanaagga adduunyada adduriyatu ayiba in tafiir wanaagsan ilaahay ka beeroo ambiyo ah waayo nebi ibraahim debedii wax alla wixii nebi lasoo diray isagay ku abtirsanayaan oo asal iyo aabba waxa weeyaan u ah oo ay ku aroorayaan wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba wakulan jacalnaa nebiya inamadiisii sulbiga iyo kuwii kale kasii tafiirmayba wax alla wixii ambiyo isaga ka dembeeyey nebi ibraahim isaga aabba u ah sidaa darteed baa lagu iطlaaqaa abulambiyaa marka yacni labadaaba adduriya ayiba ama lisaanu sidqin fi laakhiriin xasanada adduunyada waa lagu fasiray dabeed alla waxa uu tilmaamo uu yidhi uma awxaynaa ilayka an itabic millata ibraahiima xaniifan wama kana min almushrikiin sharaf iyo fadli waxa ugu filan ambiyada iyo rususha iyo makhluuqaba kii ugu mudnaa dhammaantood waa nebi moxamede ayaa la amray miladii ibraahim inuu raaco oo la yidhi an itabic millata ibraahiima xaniifan dabeed alla wuxuu tilmaamay qisatu asxaabi sabti wa tahdiiduhum nimankii yahuudeed ee sabtida ha ugaadhsanina la yidhi ee amarkii alla khilaafee ugaadhsaday iyo cuquubadii ku degtay iyo hanjabaad arrintaa lagu hadidayo ayaa ilaahay ku tilmaamay aayaddan innamaa jucila asabtu cala aladiina ikhtalafuu fiih wa ina rabbaka layaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fima kaanuu fiihi yakhtalifuun uma ina rabbaka liladiina camiluu suu'a bijahaalah halkaas culimmadu waxay yidhaahdeen jahliga loogama jeedo qofkan aqoon darra hayso waxaan inuu dembi ahaa muu garanayn loogama jeedo waayo qofka jaahilka hadde waaba loogu cudur daaraa haddaanu waxaan garanaynba waxaa jira alcudru biljahli waxay suurowdo qofka inuu ka qarsoomo oo aanu cilmi u lahayn hadduu ku dhaco dee jaahilnimaaba loogu cudurdaari ilaa cilmi uu yeesho dee canaanimo saara wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula laakiin jahligan waxaa looga jeedaa xaaladda qofku uu dembiga ku dhacayey ayuu ka jaahil noqday ilaahay cadamadiisii iyo cabsidiisii oo qofku caalim kasta hadduu yahay si kasta mas'alada hadduu u garanayo xaaladda uu dembiga faraha kula jiro waa jaahil waayo hadduu ilaahay qadarinayo oo cabsidii iyo cadamadii ilaahay qalbigiisa ay ku soo xaadirsan tahay kumaba dhiiradeen laakiin xaaladaas wuxuu ku dhacayaa mooganaan iyo jaahilnimo kadib markaaba markuu isxasuusto dee waa kadib usoo laabanaya qofka muuminkii sidaa darteed ayaa salafku waxay yidhaahdeen kullu man casa allaha fahuwa jaahil ruux kastooo alla caasiyoo dembi ku dhacay waa jaahil waayo jahli baa dembiga ku riday ee hadduu cadamada alla xasuusan yahu u garanayo waxa weeyaan kumaba dhiiradeen oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka xishoon lahaa dabeed alla wuxuu ballan qaaday kuwaa jahliga iyo waxa weeyaan khafladu ay dembiga ku ridayso hadday ka soo noqdaan oo waxay xumeeyeen hagaajiyaan ilaahay waa ka dhaafaya waana u naxariisanaya kadib ilaahay suuradda waxa uu ku gebagabeeyey tawjiihaad iyo dardaaranno la siinaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam culimmada iyo ducaadda dacwada ku howlanna ay kaga dayanayaan nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam oo nebi moxamed waxaa la amray inuu dadka ilaahay xaggiisa ugu baaqo ummadda bilxikmati waalmawcidati alxasana isagoo nebi moxamed ah oo waxyi uu ku socdo ayaa haddana la leeyahay xaqa aad dadka ugu baaqayso xikmad ku dar xikmaddu waxa ay noqonaysaa maaha xaqa in laga aamuso laakiin xikmaddu waxa weeyi in xaqa loo bandhigo sida ugu quruxda badan leh ee ugu wanaagsan waayo xaqu isagoo xaqii ah ayaa marna asluub darradaadu ay fool xumaynaysaa marna asluub wanaaggaagu qurux iyo qiimo uu yeelayaa oo dadkii ay ku soo hiranayaan oo ay ku hanoonayaan marka xikmaddu waxaa la yidhaha waa wadcu shayi fii mawdicih yacni shay walba meeshiisa ku habboon in la dhigo xikmadda waxaa ka mid ah macrifatu mustawayaati annaas dadka mustawahooda iyo xaaladahooga kala duwan in qofka daaciguu aqoon u leeyihi waayo dadku isku mid maaha qofkaad la hadlaysaa caalim buu noqon karaa qof caami uu noqon karaa qof shubah iyo waxyaabo fara badani ay ku jiraan oo u baahan shubhada in laga zuuliyo ayuu noqon karaa qof iska calal fidra ah oon adigaba lagaaga horreyn oo asalkiisii baaqi ku ah ayuu noqon karaa qof walba asluub iyo dariiqo ku habboon in loola hadlo ayuu leeyihi sidaa daraaddeed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam mucaad markii uu dirayey muxuu ku yidhi innaka taatii qowman ahla kitaab mucaadow waxaad u tegaysaa niman ahlu kitaab ah horta marka ugu horraysaba wuxuu u sheegay waaqaca iyo waayaha dadka uu ku socdo qofka daacigii magaalada ama tuulada ama meesha uu isleeyahy wax ka soo sheeg dee horta xaalkoodu siduu yahay waa inuu yaqaano si uu dariiqada ku habboon ugula hadlo ee aanu ka duldhicinuun markaa nebigu wuxuu usii sheegay nimankuu u tegayaa waxay yihiin waa niman ahlu kitaab ah mar hadday ahlu kitaab yihiin dee waa niman cilmi wax uga baxsan yihiin marka waa inaad u diyaargarowdo wixii aad shubaha iyo waxyaabaha ku xeeran aad kaga daweyn lahayd dabeed waxa u ihi falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah waxa ugu horreeyeed ugu baaqdaana ha noqdo ilaahay keligii inay caabudaan oo ay qiraan waxdaaniyada alleh mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane nebi moxamedna inuu yahay rasuulkii ilahay ummadda usoo diray marka xikmaddii waxaa ka mid a albadu bitawxiid tawxiidka in laga bilaabo dadki iyagoo shirki ku jira oo tawxiidkii ka qaldan yahay inaad acmaal kale iyo fadaa'il kale kala hadasho waxa weeyaan asluubkii iyo dacwadii ambiyada waad khilaaftay waa inaad tawxiidka ka bilowdo waayo tawxiidku isagaa asalkii iyo asaaskii ah hadduu isagu saxmo wixii kaleba waa sahlo way saxmi hadduuse isagu qaldan yahay wax kastoo wanaag ay sameeyaan midho iyo raad yeelan maayo waayo asalka wax lagu aqbalaa waa iimaanka iyo caqiidada saxda ah iyo tawxiidka in lagu toosnaado marka tawxiidka waa in laga bilaabo xikmadda waxaa ka mid ah alrifqu waalraxma walliin dabacsanaanta dadka loo dabacsanaanayo ee hadal wanaagsan lagu odhanayo ee kelmadiba kelmadda ay ka dabacsan tahay loo adeegsanayo waayo muuse iyo haaruun iyadoo cidda loo dira ay tahay fircawn ninkii ilaahnimada sheegtay ayaa haddana lagu yidhi faquulaa lahu qawlan layina lacalahu yatadakaru aw yaksha yacni hadal dabacsan oo layina ku dhaha waxaba suurowda inuu waantoobo ama alla ka baqe waa og yahay alleh inaanu marnaba kani soo noqonayn laakiin waa inay ducaada dambe darsi iyo cashar yacni joogtaa u noqoto sidaa darteed ayaa nebi muuse markii uu u bandhigaayey maxaa uu ku yidhi hal laka ilaa an tazakaa wa asluubu alcardi maca alluطfi walliin muu odhan islaam ama hoggaansan ama amar mutuxan kumuu jeedin ee asluub dabacsan buu ugu bandhigoo waxa uu yidhi hal laka ma kuu sugan tahay suuragal ma tahay ilaa an tazakaa inaad isdaahiriso oo diinta iyo daacada iyo tawxiidka isku daahiriso ma kuu sugantao arrintaasi suurtagal ma kuu tahay marka waa bandhig latifan oo dabacsan hal laka ilaa an tazakaa waxaa laga qaadanayaa qofka amar mutuxanuun dee afka ha ka gelinin laakiin si yaroo dabacsan war sidaa maad yeeli maxay kula tahay dee way kala habboonta iyo amar mujarad un haddaad madaxa u geliso way kala qurux badantay dadkana waxay iskaga beeran difaaca iyo is-adkaynta marka qofkiiba hadduu weerar kuu arko waa nagala tag buu ku odhan adigiina inaad u sababtaa laga yaaba inuu diintiiba ka dido oo dibba uugu soo hiran waayo marka asluubkaaga dabci wajaadilhum bilatii hiya axsan dadka ahlu kitaabka iyo kuwa shubhu ay ku sugan yihiinee lala doodayo waxaa la yidhi kula dooda dariiqada ugu wanaagga badan leh dariiqaba dariiqaday ka wanaagsan tahay kula dooda markaa doodaada iyo dacwadaada dabci oo aada iyo aada u huf oo u hagaaji oo xaqow xaq ma tahay un ha odhan laakiin xaqaagu xikmad ha yeesho xakiim noqo waxaa kaloo alla uu ku tilmaamay suuradda gebagabadeeda wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin haddii aada ciqaabaysaan oo ciddii wax idinku idinku dhufatay ama wax idinka gashay aad ka goosanaysaan waxaa ka goosataanun intii laydin yeelay in la mid ah ha dhaafinina kaasi waa cadliga laakiin waxaa la ishaaray fadliga iyo sida fiican oo walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin haddaad se sabirtaan oo iskaba daysaan hadday idinkoo xaq u leh sidaasaa kasii khayr badan wa jazaau sayiatin sayiatu miluha xumaan dee abaalkeedu waa xumaan lamid ah inaad u geysato qofkii kuu geystay laakiin maxaa daba yaalla faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah laakiin qofka iska saamaxa ee cafiya ee wax hagaajiya abaalkiisa alluu ku leeyahy marka waxaa la yidhaha daaka cadlun wa hada fadlun midna waa cadli midna waa fadli cadligu inta lagu yeelay in leegyeel cadaalad baad u leedahay laakiin fadliga fiicani waxa uu yahay dee faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah waxaa lagu khatimay wasbir wamaa sabruka ila biاllah walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun ina allaha maca aladiina اtaqow waladiina hum muxsinuun waxaa la yidhi nebi allow sabir sabirkaagu ilaahay towfiiqdiisa unbuu ku ahaaday kuwan gaalada ee ku beeniyeyna ha ka murugoonin diiqad iyo cidhiidhina ha ka gelin shirqoolka iyo dabinka xunay kuu dhigayaan darteed waayo maxaa taa kaga cilaada ood ku ilaabaysaa ilaahay baa garabkaaga ah oo gaashaan iyo gargaarba ku siinaya ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun maciyadan waxaa la yidhaahdaa waa maciya khaasa waayo maciyadu caam iyo khaas bay u kala kacdaa maciyada caamkii waxa weeye in ilaahay uu yahay macanaa aynamaa kuna oo yacni wallahu macakum aynamaa kuntum waa maciya caama waxaana la yidhaha waa maciyat alcilmi waalixaata gaal iyo muslim taa waa loo siman yaho lowma kala duwanaa in makhluuqaadka oo dhan ilaahay meel kastoo ay joogaan uu og yahay uu arkayo oo uu cilmi iyo ogaal ku koobay taasi waa maciyada caamkaee dadku u siman yihiin tanise waa maciyada gaarka ah waxaana la yidhaha maciyat nasri wata'yiid waa maciyada gargaarka iyo xoojinta oo waxay gaar u tahay awliyadiisa iyo addoommadiisa mu'miniinta ah cid walba ma leh sidaa darteed baa alla uu yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waaladiina hum muxsinuun kuwa alla ka baqa iyo kuwa wax hagaajinaya ee samafalaya alla ilahe ilaahay kuwaa la jirkoodu ahaaday oo wuu xoojinayaa waanu u gargaarayaa waa maciyo khaas ah allah waxau ihi uma ina rabbaka dabeed rabbigaa nebi allow ina rabbaka rabbiga lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo u naxariisanaya liladiina kuwa camiluu sameeyey assuu'a xumaanta iyo dembiga sameeyey bijahaalatin xaala kownihim bijahaala xaal ay garasho la'aan ku sugan yihiin uma taabuu dabeed ka toobad keenay min bacdi dalik dembigaa ay galeen dabadeed ka soo noqday oo wa aslaxuu hagaajiye waxay xumeeyeen min bacdihaa ay min bacdi aljahaalati waatawba dembigaa jaahilnimada ay ku sameeyeen iyo towbada ay ka toobad keeneen dabadeed kuwa hagaajiyey ilaahay waa u dembi dhaafaya waanu u naxariisanayaa inna ibraahiima ibraahiim kaana waxau ahaaday ummah imaam lagu daydo oo waxa weeyaan lagu yacnii lagu hanoono oo hoggaan lagu soo hirto ayuu ahaaday ibraahiim imaamkaasoo qaanitan ateecaya lilaahi alle ateecaya xaniifan xaal uu yahay mid ka soo iilanaya shirkiga oo towxiidkiiyo xaqa u soo leexanaya walam yakun manaanu ahaanin huwa ibraahiim min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya kama mid ahaanin shaakiran waa mid ka mahadin yacnii ku mahadnaqaya liancumih ilaahay nicmooyinkiisa waa mid ka shukri naqaya oo ilaahay ku mahadinaya ijtabaahu ilaahay baa doortay ibraahiim wahadaahu waxaan u ka hanuuniyey alleh ilaa siraadin jid jidkaas oo mustaqiimin toosan wa aataynaahu waxaanu siinay ibraahiim fi dunyaa adduunyada waxaanu ku siinay xasanatan wanaag wa innahu ibraahiim fi laakhirati aakhira dhexdeedana la min asaalixiina kuwa wanaagsan ayuu ka mid ahaaday uma awxaynaa dabeed waxaanu waxyoonnay baa alla uu yidhi ilayka adiga nebi moxamedow waxaanu kuu waxyoonnay an ittabic raac millata ibraahiima ibraahiim diintiisa raac xaniifan xaal uu yahay ibraahiim mid ka soo leexanaya baatilka oo xaqa u soo iilanaya wamaa kaana mana ahaanin ibraahiim min almushrikiina kuwa mushrikiinta ah kama mid ahaanin innamaa jucila asabtu ay wabaalu sabti sabtida cuquubadii ka dhalatay kuwii ku xadgudbay cuquubadeeda waxa la yeelay uun cala aladiina ama waxa weeyaan fardu tacdiimi sabti maalintaa sabtida ah yacnii xurmaynta iyo weynaynta la weynaynayo faral yeelidda la faral yeelay waxa la yeelay cala aladiina kuwii korkoodaa la yeelay kuwaasoo ikhtalafuu isku khilaafay fiihi sabtida lafteeda ama fiihi fii shaani ibraahiim nebi ibraahim arrinkiisa isku khilaafay ee milladiisa iyagoo sheeganaya haddana khilaafay ee aan ku toosnaan ama nebigii loo diray ee amray jumcada inay tacdiimiyaan arrinka ku khilaafay ee diiday wa inna rabbaka rabbigaa nebi allow la yaxkumu wuu kala xukumayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fii maakii buu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa udcu ugu yeedh dadka nebi allow ilaa sabiili rabbik rabbigaa waddadiisa ugu baaq bilxikmati xikmadna ugu baaq iyo walmawcidati waano waanadaasoo alxasanati wanaagsan wajaadilhum kulana dood bilatii ay biariiqati alatii dariiqadii hiya iyaduba axsanu ugu wanaaga badan ina rabbaka rabbigaa nebi allow huwa isagu aclamu isagaa og biman dalla ruuxa ka luma can sabiilihi jidkiisa wa huwa alleh aclamu isagaa og bilmuhtadiina kuwa hanuunsan wain caaqabtum haddii aad ciqaabaysaan oo wixii laydin gaadhsiiyey aad ka goosanaysaan fa caaqibuu ku ciqaaba bimili maa kii oo kale kaasoo cuuqibtum laydinku ciqaabay bihi maaga wala in sabartum haddii aad sabirtaan oo iskaba dhaaftaan lahuwa sabirkaasi ayaa khayrun u khayr badan lisaabiriina kuwa sabra wasbir sabir nebi allow wamaa sabruka sabirkaagu ma ahaanin ilaa billaahi ilaa bitawfiiqi illaah ilaahay waafajintiisa mooye wax kale ma ahaanin walaa taxsan ha u murugoonin calayhim iyaga kuwan gaaladee gaaloobay walaa taku hana ahaanin fii dayqin cidhiidhi iyo diiqad dhexdeed ha ku sugnaanin mimaa kii aad ka diiqadoonayso kaasoo yamkuruuna ay shirqoolayaan ay min makrihim shirqoolkay kuu samaynayaanna ha ka diiqadoonin oo ha ka cidhiidhyoobin waayo ina allaha alleh maca aladiina kuwii la jirkooduu ahaaday ittaqow alla ka baqay iyo waladiina kuwa hum iyagu muxsinuuna samafalaya
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين